injineer marka u horeysa kusoo dhawow idaacadda s b s waad mahadsan tahay
marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo soo dhoweynta jaaliyadda somalilan ee australia sidaad u aragtid iyo siday hadda u socoto
bismillahi raxmaan raxiim waa horta aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa xiligan ila soo xidhiidheen soo dhaweyntan kala kulmay jaaliyadda somalilan aan kala kulmayna waxay ahayd mid aad iyo aad heer sare u ah oo inkastoo goor dambanimo rurnimadii saacadda aan nimi haddana intaasoo dhan bay soo jeedeen waxay ahayd mid aad iyo aad aan ugu farxnay oo na tuseen niyad wanaagsan iyo waalaaltinimo wanaagsan waa gartay aad baa umahadsantaha dabcan wararkii u dambeeyo dabcan somalilan baad u ka timi laakiin soomaaliya guud ahaan waxaan rabaa inaan fikraddaada dhowaan waxaa laga magacaabay maamul jubbaland magaalada kismaayo aragtidaada ku saabsan wallahi jubbaland iyo magaalada olandskaas oo dhani mar haddaan ahayn wax laku raacsan yahayo central government ay sameyn aan ahayn waad og tahay oo imanka waddanka ay joogtaan waxa weeye ilaa lix statemna ah dee markaa waxaa sameeya administrative mataqaana regional authority waxaa sameeya central government laakiin hadday reer meel fadhiistaan ay magaaladan saa yidhaha maamul baan samaysanayna waxay la tahay on inay kolli dee aan laisku raacayn marka waxay la tahay inay tahan magaaladan saaya qaska loo bilaabmayo tahay bay la tahay de imanka laba madaxweynea la sheegayaa muqdalmashe labaa la sheegayaa dee taasna dawladdii dhexna ma ma aqoonsaan leeyahay marka waxay la tago inay toon de rabshad soo kordha ee wax magaalan saaya lagu sheega maamul imanka maaha mardaam aanay wax laisku dhexsaanahayn marka ma dawladda dhexad diidmadeedaad is leedahay baan fiicnayn mise guud ahaanba soomaaliya inay federaal noqoto qolo walba gobolladeeda si u degto iyagoo weli xamar laga xukumo taase aad diidan tahay federal system iyo decentralized systemka laba waa la samaysan yahay lakin waa inay noqotaa wax laisla raacsan yahay oo amba shir weyn oo magalan saaya somaali conference lagu sameeyo grand conference shirweyne soomaaliyeed lagu sameeyo halkaa maabka la keenaayo intii israaci karta lagu heshiiyaa amba waa inay dawlad dhexa samaysa laakiin inay intu qabiil abaabulo qabiilkana u yeeryeedho shaqshaab u yeedho u yidhaaho maamul baan sameynayaa waxaa arkaa inaanay wadda haboon ahayn ee wadda keeni karta qas inay tahay baanay muuqato taas waa gartay waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiyo go-aan uu qaatay wasiirka duulista hawada somalilan dhowr cashkoor oo uu ku joojiyey duulimaadyada diyaaradaha qaramada midoobey isagoo dabcan ula jeeday go-aankii ay qaramadamooda ku gaareen inay ku wareejiyaan soomaaliya arrimaha duulista hawada go-aankaas ee u aragta adigu adigoo xisbiga mucaaradka u cid fikraddooda maxay tahay horta go-aanka u n ta waa go-aan qaada weye waxa weeye waa ogtihiino maanta dawladda soomaaliya ka samaysan xamar ka samaysan maaha dawlad man mandated ah oo dadku isku wada raacsan yihiin waa dawlad magalan saaye dusha dadka laga laga laga saaray oo la sameeyo gacanta lagu rimiyo ba weye waxaa jira heshiis horaa jiray oo magalan saaye lacagta hawada ay u qaybsan jireen magaaladan saaye garowe maamulka garowe iyo magaaladan saaye muqdisho iyo somaliland republic ay u qaybsan jireen baa jira saasaa jira wareegto ahaan jirtay jermaannimaduna wax laisku heshiis u ahaa laakiin in maanta diyaaraduhu badankoodna waxay dul maraan somaliland international lineska halkaasay maraan seventy percent dusheeday maraan waxaan u arkaa inay tallaabadaasi tallaaba lagu degdegay tahay somalilandna xaq loo leedahay inay tallaabo ka hor qaado ay kaa ka jawaabiso ama ma garanayo tallaabadaa madax u qaaday wasiirku inay tahay tallaabo international magaalada sharciga adduunka wax u dhimisa iyona waafaqsan tahay laakiin koley in la retaliation la sameeyo o inta arrinteeda laga laga laga jawaabo anuu waan ku taageersanahay waa gartay marka inaad cabasho sida hadda aad u jeedinayso kale dabcan waa muhiim laakiin go-aanka in diyaaraduhu aysan soo gelin dhibaatada ugu weyn yay kasoo gaaraysaabay kula tahay miyaysan kasoo gaareen shacabka somalilan dabcan waddanku waa waddan yaroo iska faqriya taageerada caalamiga iyo qaramada midoobey iyo taageerada dhibku miyuusan somalilan soo gaareen haddii diyaaradaheeda loo ogolaan waayo inay tagaan
waxa weeya de tallaabada waqaadi ma garanayo laakiin anagu somalilan hore baa dhibaata noo soo martayo waanu waanu ka tallaalanahay waanu adkaysan karnaa labaatanka sanaba waxaa lanagu hayay magaaladan saaya cunaqabateed qarsoon baa lanagu hayay waxaan nahay dad resilient society baan nahay marka waxba taal naguma bajin maayo taas waanu ka cadaadis waxba nagama qaada anaga waanu waan waxa waanu waanu baranay taas laakiin tallaabadu inay tallaabo sharci tahay iyo kala mana kala yaana kala hodin
wa waa gartay haddaan su-aal kale ku weydiiyo dabcan waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii ka soo wareegtay somalilan markay la soo wareegtay gobnimadeedii berito sanado badan bay qaadatay maxaa hortaagnaabay kula tahay somalilan inay inay adduunka laga aqoonsado muddadaas dheer haddaad qodoba ahaan hal iyo laba iyo saddex sheegi kartid maxaa sabababay kula tahay inaan somalilan weli la aqoonsan kow waxa ugu horeysa waxa weeye somalilan kaiskeeda waa waa kais caalida waa kais magaranaysayo sharciya goon istaago oo union baynu ka baxnay waxa weeye dal jiray oo lix iyo soddon waddan hore waa ictiraafeen laakiin waxa weeye annaga ayaan sidii rabay aan arrinteeda adduunka uga iibin oon u hawlgelin ta u kowo annaga waa dhali xagiiga ah kow talabaad waxa weeye waa dhaliil ay wataan wadamada masar oo kale ayaa iyadana waxay naga xanibtay wadamada carabta iyadoo eegeysa danteeda oo ah siyaasadda nailka nailka ku dabaqaysa somaliland goonistaageeda talabaad waxa weeye wadamada talyaaniga oo iyaguna yurbanionka naga horjoogsaday oo iyaguna dantooda eegaya ayaa weeye markaa wadamada dantooda eegaya weeye laakiin de nin badan oo caalamka ah ayaa nala shaqaysa oo arkaysa inaan dembi lanaga galay waxaana filayaa oon ku rajo weynahay haddii annagu aanu ka soo baxno homeworkyaga oo aanu dadaal xoog saarno inaanu arrinteeda magaranaysaay ay ka mida keeni doono ictiraafka ayaa ku kalsoonahay
waa gartay waddamada masar iyo talyaaniga tilmaantay ingiriiskaoo ahaa dee dabcan dalkii somalilan gumaysan jiray layslahaanow aad baad isugu dhowdiin sawkan hadda soomaaliya wado oo maaragta xamar safaaraddii ka furtay oo oo aad moodid inuu enerjigiisii iyo hawshiisii oo dhan xamar ku fulinayo laftigiisu miyuusan miyaan la moodin inuusan inii soo jeedin
ingiriiska oo dhan yala odhanaya waxa weeye marka waa waa waa waa waa xusbiga imika conservativeka ah tallaabada imika u qaaday waa tallaabo nagu hor leh waa tallaabo aad aananu ka filayn ingiriiska waana ku kooban tahay waxay ku kooban tahay magaranaysaay talada xusbiga markaa iyo conservativeka ah marka ingiriiska o dhan ma wada cambaarayn karno waxaana filayaa inaanu wax wax dhibaataa noo yeelin macawad way noo socotaa hadda registrationka isaga lacagta naga bixiya sifa registrationka marka i don't think in wax allaalay wax magaranaysaay xamartaa uu wadaa inay anaga xaggii macaamiladii wax keenaysa u malayn maayo wadahadalladan hadda inii bilowda idinka iyo soomaaliya miyaan la dhihi karin hadda kahor waad ka dhaga adeegteen oo waxaad moodeyseen inay ku xiran tahay aqoonsigiinu dibadaha keliya inuu ku xiran yahay laakiin inuu realitiga uu ku xiran yahay dowladda soomaaliya inaad go-aan ka gaartaan
kuma xidhna infact adduunka baa nagu calaadiya soomaaliya e waxaa la wada hadlaa dal marka laba dal amba laba dhinac kala bixi waayaan sidii suudaan oo kale ayaa si dhimashadu yaraysanayna war meel dhexaada isku yimaado annagiyo soomaaliya waa kala bacnay waana ka adkaanay ilaahay guusha naga siiyey ay keeneen magaranaysa calool shaqaysay keeneen qaxoontigii soo etoobiya hubeeyeen waa waa taarikhda waa la hayaa eticrimisigna nagu sameeyey waa survived waanu ka adkaanay ilaahay subxaana watacaala guushiguna siiyey wax allahay maanta waxay leverage nagu leeyihin ma jirto waa pressure xagga internationalka weeye waana tusna adduunka inaan anagu ka xumayn la wada hadallo haddana imika waanu qiimaynaa waanu qiimaynaa wada hadalla somaliland iyo soomaaliya haddaan arag ina wax faa'ida nagu jiro waan iska joojina hadda shirka aan wadna insha allahu tacaala june national debateka ayay nagu jirta inaanu qiimayno wada hadalladaasi maadaama aanay dowlad soomaaliya jirin ay tahay koox yaroo kuba inta afar sano dusha marka laga saaro la odhanayo waa dowlad oo lagu lacageysanayo dana laga dhamaysanayo inay joogto waanu ka fiirsanaa sii wadnayan kale lakin waxaan kuu sheegayaa waa somaliland iyo soomaliya way kala tegeen alxamdulilah rabbilcaalamiin dagaal baa lagu kala tegey guusha annagana raacday alxamdulilah rabbilalamin marka waxaala wax korban ugu haysa ma jirto waa gartay wadahadallada hadda qaarna lasoo qabtay qaarna soo socdaan miyaan la dhihi karin labadiina dhinacba dabada unbaa laydinka riixayaayo caalamka inila un wada hadla laakiin niyad iyo wanaag ma jiro sidii somalilan markay dowladnimada noqonaysay dee guryihiina aad aad maaragtay shirar ugu qabsateen oo halkaa caanihiina xoolaha aad ku qalateen marna ma laga yaabaa in madaxdiina somalilan iyo kuwa soomaaliya ay gudaha soomaaliya meel nabada ku kulmaan oo aan cidna dabada ka riixayn caddaan iyo gaalana aysan la joogin maya waxaas ma ma jirto taasi waxaa marna anagu gudaha kula shirmayno soomaaliya waa interna wax arrinteeda waa arrin internationala oo laba dal baan nahay laba dalna gudaha kuma shiraane dad baa dhexdhexaadiya isku soo jido facilitate garaya waxaa war cusub hadda meesha qabta waxaa ku hadla laakiin taas suurtagal maayo waxaan kuyidhi waxaan ka fiirsanaaba inaan sii wadno iyo in kale ayaan ka shirnay insha allahu tacaala shir baa soo socda juun marka maxaad is leedahay halkeebuu shirkaanu wuxuu ku dhammaan doonaa maalinba meel baa lagu qabanayaa maxaa mustaqbalka seebaad isleedaha lagu kala bixi karaa idinka iyo soomaaliya
aniga sooma waan kala baxnay inagu waxaan ka tashanaa waxa weeye un sidii magaranatahay colaadii hore shacbiga loo kala laisku dhisi lahaa niyad wanaag laakiin wax qodobka ah ee somaliland iyo soomaaliya mala isku dara iyadoo meesha hortamooma imanta qodob yaala maaha in somaliya arrinteeda goonistaageeda qodob laga hadli kara maaha magaranatahay waxa weeye qodob qodob socday waa qodob insha allahu tacaala kaas noo hirgalay waxa weeye waa sideen laba wadano walaala ah oo magaranatahay dee cooperation ka sameeya xagga budcadbadeedka magaranasa xagga security-ga xagga magaranasa technical iskaashiga xagga tacliinta xagga taasaa laga hadlaya sidii iyaga dal looga dhigi lahaa oo iyagii baa kala fadfadhiya wali marka isheega yidhi madaxweyne kalaa ka samaysnay jubbaland mid baa ka jira magaranasa garowe ka jira mid kalaa kasoo sameynaysa magaranasa digiya midafle dee meeshan madaxweyne leh ma aha dal waa dalalo waa dalalo markaa intaasoo dalaba iyagiibaa si laisku keeni lahaa laga fekeraya markaa somaliland way socotay waa jabuuti oo kale waa xuluudeeda waa xuluuda afrikaanka waa kaa kenya inoo dhexeeya waa kaa etoobiya inoo dhexeeya waddanka u wadan jira markaa waxaan jeclay in iyagana aan gacan siinaa laakiin qodobka ah ee somaliland iyo somaliland ma isku noqonayaan kaasuu dhamaad waktiisuu dhamaatay wa waa garta faysal cali waraabe wa war aad siisay ama interview lagaa qaaday hadda intaad ingiriiska joogtay waxaad mar tidhi dadka soomaali weyn ku fidinaya sooma somalilan waxay la mid yihiin nin diinta kirishtaanka fidinaya ma hadalkaa dhacay buu ahaa mise saasaad aaminsan tahay in ninkii soomaali weyn ku fidinaya somalilan dhexdeeda inuu la mid yahay nin diinta kirishtaanka fidinaya qofkaas wax kasta mabda aan waddankaasi ku socon ciddii fidinaysaaba waa waa waa waddan magaranatahay dee wax aan raalihi kahan fidinaya qofka diinta kiristaanka fidinaya waa qof ka soo horjeeda diinta islaamka qofka soomaali weyn fidinaya waa qof ka soo jeeda guunistaga somaliland waa lamid waa waa isku ciqaab waa isku ciqaab in laga saara dalka weye inaan loo ogolaano weye ka u dhashayna waxa weye in la xiraado weye weliba xagmala keenaa weye haddaa la waayan weye in toogasho lagu daraaba weye waab gartay qodobadii shirkii ankara lagu qabtay bishii lasoo dhaafay qodobkiisa toddobaad wuxuu leeyahay oo laga soo saaray shirkaas in layska ilaaliyo adeegsiga luqad iyo ficil keeni kara baa la yidhi wax khatara oo ku timaada in wada hadalladaas sii socdaan hadalladaasoo kale iyo kuwo la midoo dhowr goor aad aad meelo badan ka sheegta ama siyaasiyiin somalilan miyaysan laga yaabin inay khatar geliyaan shirka sii socodkiisa ama miidnaan qodobkaasba jebinayn faysal cali waraabe waxaa qodobkaa jebinaya kaas jebin maaye waxaa jebinaya qodobka madaxweynaha xasan sheekh tuu ka akriyey london uu ku andacoonayay inuu yahay madaxweynaha laga ilaa somaliland iyo soomaaliya uu leeyahay keligaba madaxweyne ah uuna sheeganayo kion magaranatahay xamar xita miyir xamar aan ahayn kaasaa qodobkaa toddobaad ee ah in laga ilaaliyo wixii xanad keenaya kaasaa jebinaya laakiin kan anigu idhi ee ah soomaali weyn ninka fidinaya waa nin kristaan fidinaya oo lamid yihin kaasi waxba ma yeeliyo taasi waxaa sheegay ninka kion awood nagu lahayn in aanay soo doonin miyir xamar aan ahayn magaranatahay ilaaladiisa ay tahay ajnadi sawaaxili tahay iyo ku yagaana ay tahay nin kale waxaan xukumaa soomaaliya naftiisa beenta ugu sheekeynaya gaalada ka seexanaysa heshiisyada ka samaysanaysa rumaystay kaasaa qodobkaa jebiyey waana kaanu ka tashanay marka inaan lasii wadno hadaliyan kale isagu madaxweynuhu dabcan wuxuu yidhaahdaa un midnimada soomaaliya iga go-an idinkuna laftigiin waxaad tidhahdaan go-aanka ama go-idda somalilan waa muqadis labadaas haddii laysu tuuro tan aad leedahay dee ninka soomaali weyn wadaa wuxuu la mid yahay nin diin fidanaya xoogaa miyaysan aada u weynayn hadal aada u weyn miyaysan ahayn oo dhibaato keeni karaa adeeg kugu weynta laakiin laguma weynaa waa kelmad saxa ninkan wada mabdaca dalkan ku wadamo maan ogeyn inay wadamo ka mamnuuc ahaan jirin shuuciyadu ninka shuuciga wadaa uu ahaan jira nin dembi galay communism soomali oga adduunka waa caynkaasoo kale qofka fikrada dal ku dhisayay fikrad ka soo horjeeda wada oo distraction keenaysa oo keenaysa magaranasa dhibaato keenaysa waa kaa diinta kiristaanka wada diinta islaamka ka horeemayo kala weeye annaga soomaali weyn waxaan naqaanaa shanta soomaaliyeed baan naqaanaa yarita soomaaliya somaliland iyo soomaaliya midnimada soomaali weyn maaha waa laba daloo isku tegay maaha shantii soomaaliyeed markaa somaliland wax dal dalka dad dusha ka saaray garan mayno waxaan laakiin sheegana dalka annaga gacanta ilahay noo geliyey subxaana watacaala annaguna dalada iyada waxa weeye inaanan carruurteeda taladooda cid kala wadaagin waxaan marnaha iska joogto halkeeda ilahay khayr ku siiyo waa gartay faysal cali waraabe su-aasha u dambaysa dabcan nin xisbi madax ka ah baa tahay xisbiga ucad ucid baad madax ka tahay nin soomaalida meel walbo ay joogaan somalilan iyo soomaalida kaleba ay taqaan baa tahay nin hadalkiisu cadcad yahay oo qalbigiisa iyo maaragtay maskaxdiisaba hadlaa tahay marka mararka qaarkood si kaftan haddaan kuu dhamo waan la dhihi karin hadalladaada mar walba cadcad maaha hadal siyaasiyiinta badanaa lagu yaqaano ninka siyaasiga waxaa lagu yaqaanaa inuu mararka qaarkood wax xiriyo qaar mararka qaarkood wax qarsado mararka qaarkood hadalkiisa hoos u gaabiya marka miyaan faysal carabaaba aada khatar ugu jirin in lagu yidhaahdo faysal carabaaba serious ba inaan lagu qaadan
maya waxa weye qof si wax uqaata anu waxa weye kelimatu xaq kelimada xaqa waxba ma dhoodhoodo runtaan ka sheegaya anu dad islaamay nahay munaafnaba ma fiicna waa inuu awrkeena iyo afkeena is yeeshaa ana awrkeyga iyo afkeyga isleh wixii wixii qaldan waa sheegaa ambaha soomaaliyad ha amba koonfuraha soomaaliya ahaatee marka laakiin taasi maalin mawqifkayga waa kaa waa inaan runta sheegaa wixii ka taagan runta sheegaa runta ka sheegaa munaafnimo ilahi baan ka hoos galay subxaana watacaala beena ilahi baan ka hoos galay subxaana watacaala marka anu waxay xaq baan sheegaya kelimatu xaq cumar bin khadaab baan wey rool rool mucurkeed radiallahu canhu waa cumarna dee laguma oqoonin radiallahu canhu wuxuu ahaa ninkaas seefullah buu ahaa marka anu runtaan sheegaya soomaalina runtaa u kala sheegaya war joogso waad gar daran taale qofkii gar daran waana nasteexada hadda qof islaama teenad u nasteexiso qofka kalteedan iyo kagalaga gerdanaya ba marka inaan runta sheego aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa faysal cali waraabe wakhtigan aadna siisay